yexesqeel cutubka afartan iyo labaad oo haddana wuxuu ii geeyey barxaddii dibadda dhankeeda waqooyi oo wuxuu i geliyey qolladii meesha goonnida ah kaa soo hor jeedday oo dhismaha xagga waqooyi ka soo hor jeedday oo dhinac dheer oo dherarkiisu boqol dhudhun ahaa ayaa albaabka waqooyi ku hor yiil oo ballaarkiisuna wuxuu ahaa konton dhudhun barxadda gudaha oo dherarkeedu labaatanka dhudhun ahaa horteeda iyo meesha sallaxa ah barxadda dibadda horteeda waxaa ku yeel balbalo balbalo kale ka soo hor jeeda oo saddex dabaqadood ah oo qoladaha hortoodana waxaa ku yil jid ballaarkiisu toban dhudhun yahay dherarkiisuna boqol dhudhun yahay oo albaabadooduna waxay u sii jeedeen xagga waqooyi haddaba qoladaha sare way ka cahirhsanaayeen kuwa hoose iyo kuwa dhexe ee dhismaha waayo balballooyinku meeshay yaraayeen waayo iyagu waxay ahaayeen saddex dabaqadood laakiinse tiirar kuwa barxadaha lamid ah ma ay lahayn sidaas daraaddeed kuwa sare way ka cadhirhsanaayeen qoladaha hoose iyo kuwa dhexeba oo derbigii dibadda oo ku agyiil qolladihii xagga barxadda dibadda u sii jeeday oo xagga hore oo qoladaha ku yiil dherarkiisu wuxuu ahaa konton dhudhun waayo qolladihii barxadda dibadda ku yiil dherarkoodu wuxuu ahaa konton dhudhun oo bal eeg macbudka hortiisu waxay ahayd boqol dhudhun oo qoladahaas hoostooda waxaa ku yidhi iridda dhinaca bari laga geli jiray meeshii iyaga xagga barxadda looga soo galo oo qolada baa ku yidhi derbigii barxadda xagga bari oo ka soo hor jeeda xagga meesha goonnida ah iyo xagga dhismaha oo jidkii hortooda ku yidhi wuxuu u ekaa sidii kii qoladaha xagga waqooyi ku yidhi oo kale sidooda oo kaluu u dheeraa oo sidoodoo kaluu u ballaarnaa oo meelahooda laga baxo oo dhammuna waxay ahaayeen sidii qoobkooda kale iyo sidii albaabadooda oo kale oo qoladihii xagga koonfureed u sii jeeday albaabadooduna waxay lahaayeen albaab jidka madaxiisa ku yiil kaasoo ah jidkii derbiga xagga bari ka soo hor jeeday markii iyaga la soo gelo oo markaasuu igu yidhi qoladaha waqooyi iyo qoladaha koonfureed oo meesha goonnida ah ka soo hor jeeda waa qoladaha quduuska ah oo wadaadada rabbiga uu soo dhowaada ay waxyaalaha quduuska ah ku cunaan oo waxay halkaas dhigi doonaan waxyaalaha aad u quduuska ah iyo qurbaanka haruurka iyo qurbaanka dembiga iyo qurbaanka xadgudubka waayo meeshaasu waa quduus oo markii ay wadaadadu soo galaan waa inay meesha quduuska ah ka bixin inay barxadda dibadda tagaan laakiinse waa inay meeshaas dhigtaan dharkooda marka ay adeegayaan ay xidhaan waayo iyagu waa quduus oo waa inay dhar kale xidhaan markay u soo dhowaadaan waxyaalaha dadka haddaba markuu qiyaasadii daarta gudaha dhammaystiray ayuu iridda xagga bari u sii jeeday iga bixiyey oo wuxuu qiyaasay hareeraheedii oo dhan dhanka bari ayuu coosdurkii qiyaasta ku qiyaasay oo wuxuu ahaa shan boqol oo coosdur oo coosdurkii qiyaasta ayuu ku soo wada wareejiyey dhankii waqooyi cawsdurkii qiyaasta ayuu ku qiyaasay oo wuxuu ahaa shan boqol oo cawsdur oo dhankii koonfureedna wuu ku qiyaasay cawsdurkii qiyaasta oo wuxuu ahaa shan boqol oo cawsdur oo markaasuu dhankii galbeed u leexday oo shan boqol oo cawsdur ayuu cawsdurkii qiyaasta ku qiyaasay oo afartii dhinacba wuu ka qiyaasay oo waxay lahayd derbi ku wareegsan oo dherarkiisu yahay shan boqol oo cawsdur oo ballaarkiisuna yahay shan boqol oo cawsdur wuxuuna u kala dhexeeyey meesha quduuska ah iyo meesha aan quduuska ahayn